madaxweynaha maamulka hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa daafuray kulanka bandhiga waxqabadka labada kun iyo labaatan iyo afarta iyo qorshaha labada kun iyo labaatan iyo shanta ee wasaaradda maaliyadda maamulka hirshabelle haddaba xilligii kulanka la daafuray kadib waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha wasaaradda maaliyadda hirshabelle isagoona faahfaahin ka bixiya howlaha wasaaradda dhanka miisaaniyadda waxayna mas-uul ka tahay guud ahaan maamulka iyo maareynta maaliyadda guud ee dowladda hirshabelle wax kastoo ku saabsan maaliyad iyo dhaqaale ku saabsan wasaaradda ayaa mas-uulka ah dowladda hirshabelle mas-uul kaga ah wasaaraddu waxay leedahay higsi higsiga wasaaraddu ay leedahay waxa waaye in la helo in sare loo qaado kobaca dhaqaalaha dowladda hirshabelle si muwaadiniinta dowladda hirshabelle u gaaraan isku filnaansho nololeed si u gaaraan hadafka wasaaradduna waa horumarinta dowlad goboleedka hirshabelle inay ka caaginaato saboolnimada oo wasaaradda hadafkeedu in dowlad goboleedka hirshabelle dhammaan dadka ku nool inay gaaraan isku filnaansho dhaqaale lagana caaginaado saboolnimadu waa hadafka wasaaradda maaliyadda dowladda hirshabelle ay leedahay mudane madaxweyne halkan waxaa kusoo bandhigaynaa istarajarka wasaaradda ay leedahay wasaaradda waxaa ugu sarreeyo wasiirka wasaaradda waxaa ku xiga wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlaha kadibna waxaa kasoo farcma agaasimaha guud kadibna wasaaradda waxay leedahay toban waaxood ee wasaaradda ay ka kooban tahay waxaa ugu horreeya waaxda kormeerka gudaha oo internal auditka oo ah waaxda qiimeynta ku sameynaysay hanti dhowrka gudaha waxaa ku xigtay waaxda shaqada iyo shaqaalaha oo mas-uul ka ahayd guud ahaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waxaa ku xigay waaxda dhaqaalaha oo waaxda makrofisicalka ah oo daraska dhaqaalaha iyo stateka ka shaqeyso dhaqaalaha meel sanad kasta meeshuu gaarayo waaxda qasnada oo laga maamulo qarashka soo baxayo ee wasaaradda maaliyadda ka baxayo waaxda qasnada ayaa laga maamulaa waaxda mashaariicda oo guud ahaan mashaariicdo dhan stateka waaxda laga maamulo ah waaxda kastamyada oo ah borderska iyo xuduudaha dowlad goboleedka ay la wadaagaan iyo guud ahaan waaxda xogta macluumaadka oo ah waaxda ICT-da oo maamusha dhammaan teknolojiyada wasaaradda maaliyadda waaxda iibka oo ku saabsan waaxda procurementiga oo loo yaqaano oo dhammaan wax kastoo lasoo iibinayo waaxdan si ugooniya waxay u tahay waada public procurement allah waxay mas-uul ka tahay wax kastoo loo soo iibinayo guud ahaan dowladda hirshabelle si processkii waxyla loo soo maro waaxda dakhliga oo ah waaxda wasaaraddu lafdabarka oo haddii dakhli aan lasoo xariirin aan laga shaqey karin maxaa lahay wasaaradda maaliyadda aysan shaqey karin